kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta gaaray jabuuti ayaa kulan la qaatay waa kulan la qaatay dhigiisa dalka jabuuti goliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dawaa yuusuf raagi oo xirada ciidanka kumaandooska danab ee belladoog la tobabar uga furay askar cusub gudoomiyaha gobolka banaadir oo qayladhaan ka soo saaray xubno al-shabaab ka tirsan iyo qoysaskooda oo uu sheegay inay ku soo qulqulayaan muqdisho guddiga gurmadka qaran ee uu ra-iisul wasaaraha magacaabay oo hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka kala wareegay gurmad lacageed
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado sideedda nofembar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhamaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ayaa galabta kulan halkaas kula qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabduqaadir kaamil maxamed ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa uga mahad celiyey ra-iisul wasaare kaamil soo dhoweynta walaaltinimo wuxuuna xusay ra-iisul wasaaruhu in jabuuti mar weliba ay la garab taagan tahay soomaaliya gaar ahaan dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warbixiyey booqashada safarka ra-iisul wasaaraha ee jabuuti
bismillahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada tan jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti oo si diiran uu ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabduqaadir kaamil maxamed iyo xubno ka tirsan dowladda jabuuti kadib soo dhoweynta waxaa labada ra-iisul wasaare ay kulan ku qaateen guriga ummadda ee caasimadda jabuuti halkaasi oo ugu horrayn ra-iisul wasaaraha jabuuti uu ku soo dhoweeyey mudane xamse iyo wafdigiisa waddanka jabuuti oo uu ku tilmaamay inay tahay waddankoodii labaad islamarkaana uu sheegay in boqoshadiisa ay tahay mid sii xoojinaysa xidhiirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada waddan ra-iisul wasaaraha jabuuti mudane cabduqaadir kaamil waxa uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti sidii caadada u ahaydba ay mar walba soomaaliya la garab taagan tahay taakulo dhinac walba ah xagga amniga iyo dhaqaalahaba waxaana uu sheegay in soomaaliya mar walba ay ka gacan siinayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda khawaarijta ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ka mahad celinayo soo dhowaynta diirane loo sameeyo oo uu ku tilmaamay inay tahay mid ay ka muuqatay walaaltinimo waxaana uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti ay tahay meeshii lagu abuuray jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya sannadkii labadii kun shirkii nabadaynta ee soomaaliya ee carta oo uu sheegay ilaa markaasi in soomaaliya ay jabuuti la garab taagnayd hiil iyo hooba iyadoo ciidamada hiil walaal ay ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo nabadda iyo amniga soomaaliya qayb ka ah islamarkaana waxa uu saalo u soo qaatay ra-iisul wasaaraha dhakhaatiirtii reer jabuuti ee toddobaadkii hore yimid waddanka si ay gacan u siiyaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxyadii khawaarijtu ay ka geysteen magaalada muqdisho bishii hore dhammaadkeeda ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in booqashadiisa ay sii xoojinayso xidhiirka dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah ee jabuuti iyo
afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa qayladhaan ka soo saaray xubno al-shabaab ka tirsan iyo qoysaskooda oo uu sheegay inay ku soo qulqulayaan muqdisho maryan ladane ayaa sii dhammaystiraysaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daahfuray kulamo dadweyne oo ay shacabka gobolka banaadir ka taageerayaan kacdoonka shacabka iyo midka ciidamada qalabka sida ee ka socda gobolada dalka kulankan ayaa ahaa mid si weyn loo soo agaasimay waxaana lagu dahfuray degmooyinka iyo deegaanada qeybta bari ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bulshada gobolka banaadir ee caasimada magaalada muqdisho kula dardaarmay inay ka qayb noqdaan kacdoonka ka dhanka al-shabaab iyagoona la shaqeynaya laamaha ammaanka
maalin kasta inaan hoos u foorarsanno oo aan dhahnay cid walba ay sugto inta laga soo gaaraayo runtii waa nasiib darro waxaan marka kulankan uu budhig u yahay kacdoonka ay bilaabeen shacabka reer hiiraan oo mar walba mudan in carabka lagu celiyo hiiraan kacdoonka ay bilaabeen ay isaga dulqaadayaan mushkiladda raagsatay ee muddada badan soo jirta ay isaga dulqaadayaan kadibna ay aadeen gobolladi kale la aaday ayaad waxaad mooddaa in dadku ay ka indhala yihiin kana dhegala yihiin marka waxaan rabnaa dadka indhahooda iyo dhegooda inay arkaan cadowga naftu maalinay dhimanaysaa maalintay go'aysana caloosha hooyadaa markaad ku jirtood uurka hooyadaa ku jirtay ayaa la calaamadeeyey qofku marka uu dhasho dhalanaayo marka uu dhalanaayo qofka afarasheeyaa u qoran koo waxaa qoran ajashiisa goortou dhimanayaa qoran risqigiisana waa qoran yahay wuxuu cuni lahaa camalkiisana waa qoran yahay mid dhurdarsaday iyo mid dhurooba inuu yahana waa qoran yahay marka intii aadan bannaankaba uu soo bixin ood uurka ooyadaaba adanka soo bixin ayaa horta wakhtigaadi ma leheed la qoray qof ku jecelna kuma celi karto qof ku nacabna kuma dili karto haddaad dhimata ajalaad u dhimanaysaa ogow ilaahayna wuxuu ri likulli ummatin ajal qof kasto ajalay leedaha fa idaa jaa'a ajaluhum ajashooda hadday timaada qofkaasna laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuuna lamana soo hormari karo lamana dibdhigi karo cid kastoo ruux kastoo bini aadam ah ama insaan ah intuusan dhalanaa la qora ajashiisa marka cabsidu iyo welwelka ajal kuu kordhi maayaan ajalna kaa soo dedeji maayaan geesinimaduna kuma disho fulaynimadana laguma noolaado laakiin waxaad ogaatiin ajalaa loo dhintaa magaalada muqdisho waa lagu soo jabay waana la yimiday dhallinyaradii argixisla dagaalka ee argixisada ahaa ubadkoodii iyo gabdhahoodii iyo xaasaskoodii waa yimideen gabdhahayni waayo ubadkuna waa ubadkayni laakiin waxaan rabnaa inaan lagu soo hoosgambanaan rabnaa oo lagu soo hoos gambanaan rabnaa waxaan rabnaa midka cadowga ah ee markuu sii jeesta ee markuu soo jeesta aadan kala gara karin
waryahayga maryan ladaneh aada bay u mahadsan tahay warkaas soo jeedinaysay duqa muqdisho ayuu ahaa kaasi halkan waa dalsan warka habeennimo ayaad la socotaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa maanta oo talaada ah xirada ciidanka kumaandooska danab ee biladoogle tobabar uga furay askar cusub oo ku biiraysa ciidanka xoogga dalka khudbad kooban oo u badan dardaaran ayuu taliya odowaa u jeediyey ciidanka tobabarka cusub maanta loo furay
oo aad furo weyso micnaheeda meeshaad yaad ku laabanaysa taasna waxay kugu suurtagelaysaa waxaa halkan looga baahan yahay iyo nidaamka halkan looga baahan yahay iyo macalimiintu waxa ay kuu sheegayaan inaad qaadato oo ay maskaxdaada galaan annaga ilaahay aan kuu baryaynaa inaad ugu faylgaroob waxaad halkan u timi laakiin inaad ka dhabayso adiga ayay kuu taallaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan runtii u mahad celinayaa hooyoyshii iyo aabbayaashii idin dhalay oo runtii ayagana go'aansaday inay wakhti idinku soo bixiyaan idin barbaariyaan wakhtigan idin soo gaarsiiyaan haddana maanta ay idin yidhaahiin ayagoo idin ducaynaya si aad u badbaadisaan nafaf badan iyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinta oo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin ay ka mid yihiin ku biira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay idin soo diraan si aad dalkiina iyo dadkiina u xuraysaan aad iyo aadan runtii ayagan ugu mahad celinayna waxaan idin rajaynaa insha allahu tacaala iyadoo halkan waxay aad u timideed aad qaadateen maskaxdiinnuna ay ka duwan tahay meesha aad sida ay maanta tahay meesha aad maanta joogtaan meel ka horraysana aad joogtaan inaan halkan isugu soo noqon doono dhammaanteen anagoo nabada insha allahu tacaala ciidanku wuxuu leeyahay mahmah meeshaad doontaba tag waxa waaye waxaa la yidhaahdaa dhididkaaga maalinta nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga maalinta dagaalka taas micnaheedu waxa waaye maanta dadaalka aad bixiso ayaad berri la tegi doontaa goobaha dagaalka
taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odowaa yuusuf raage oo xerada baladoog leh kumaandooska danab kal- kula hadlayey boqolaal ciidan oo guddiga gurmadka qaran ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre magacaabay ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka kala wareegay gurmad lacageed oo ay qabatay hay-adda sodma taliyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan iyo dhammaan howlwadeennada kale ee hay-adda soodma ayaa ku wareejisay dhaqaalihii ay u uruurisay gurmadka qaranka ee dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zooba labo ee ka dhacay isgoyska zoobe sagaal iyo labaatankii oktoobar labada kun iyo labaatankii guddi hoosaadka maaliyadda ee guddiga gurmadka qaran oo ay iska soo dhex doorteen guddigii gurmadka qaran oo uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre u magacaabay kana koobnaa faarax sheekh cabduqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka cabdulaahi cali caamir cabdirasaaq cali warsame iyo sheekh bashiir axmed salaad xarunta hay-adda soodma ay ku wareejisay dhaqaalaha waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah guddiga gurmadka qaran oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya daa-uud awiis jaamac iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xirsi jaamac gaani wasiir faarax sheekh cabduqaadir oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ayaa u mahadceliyey hay-adda soodma oo gurmadka intaa la eg hogaaminaysay iyadoona si weyn u maaraysay musiibadii weyneed ee ka dhacday zoobe waxaan runtii rabaa inaan halkan ka sheego sodma shaqadii ay noo haysay ma dhammaan ee howlihii ama ku saabsanaa gurmadka ama farsamo ee ay hayeen ama la socodka xaaladda dadka ee isbitaallada ku jiro ama la socodka ee xaaladda dadkii la waayey iyo xaaladda dadka wax ku burbureen oo dhan marka hawshaas farsamo sideedii ayaa ayay noogu hayaan wayna noo qabanayaan insha allah tacaala haddii ilaah yiraahdo guddoomiyaha sadma sodma ee waxa uu ka tirsan yahay guddigan ee maamulka iyo maaliyadda waxaa kaloo ka tirsan yahay guddiga ee guud ee uu madaxda ka yahay ee doctor doctor cali xaaji wasiirkeena caafimaad marka inaynu ogaano oo aanan ee shaqaalaha sodma ee soo tagnaa habeen iyo maalin inaanay u qaadan inay tahay xafladan xil wareejin shaqadii laga wareejiyey shaqadii sideedii bay usii taagan tahay ugu dambeyn guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in ay hay-adda soodma diyaar u tahay in ay maarayso musiibo kasta oo timaada iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan warka habeennimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartaan internetka ku leenahay radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel